munaasabad siyaarsi loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta dugsiga hoose dhexe dhagabadan ee degmada xiraale waqooyi gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu sameeyey xil wareejinta maamulaha cusub ee dugsiga munaasabada waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada xubno ka socday wasaaradda waxbarashada macalimiin waalidiin iyo ardayda xil wareejinta ayaa u dhexeysay maamulihii hore iyo maamulaha cusub iyaga oona labada maamulba isla dhaafsadeen hadallo dardaaran ah oo lagu bogaadinayo howlihii lagu qabtay iyo himilooyinka cusub ee waxbarashada dugsiga saaki waxaan wareejinayaa maamulihii iskuulka dhagabadan ee loo soo magacaabay walaalkay axmed cabdiqaadir diyaar baan u ahay cid ima qasbayso anigoo raalle oo amarka wasaaradda qaadanaya ayaan xil wareejinayaa muhiimaddu waa in aan halkaan maanta u taagannahay inaan maaragtay hawshii socday ama halgankii socday ee waxbarasho uu sidiisii usii socdo anna damu laa yuciidu maa faata laakiin qad yasluxu maa baqiya yacni qoomamada iyo shallaytadu waxba sooma celiyaan laakiin keliya waxaa laga dhaxlaa in waxa soo socda la hagaajiyo muhiimadduna waxa weeyaan waxbarashada mas-uuliyiintii kasoo qeyb galay ayaa ka hadlay waxayna xuuseen muhiimadda ay leedahay hogaanka wanaagsan iyo horumarinta tayada waxbarashada islamarkaana adkeyn kara wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka macalimiinta iyo waalidiinta macalin shukri aad iyo aad waxaan kaaga mahad celinaynaa wakhtigii iyo juhdigii aad soo gelisay waxbarashada wakhtigii fagaa ee aad soo bilowday amaalka aad ku leedahay degmadan iyo dhammaan ardada halkan fadhida oo ahaa dhammaan jiilkii adugu aad soo saartay iyo kuwii ka horreeyeyba insha allahu sidai adugu aad u sheegtayba waxaad noqon doontaa nin waxbarashada ku dhex jira inta aad joogtid degmada waxbarashada aan muhiimadda saarno oo dhallinyaroy waxaad tihiin mustaqbalkayagii waxaad tihiin waalidiinta berri waxaad tihiin madaxda iyo guddoomiyaasha iyo odayaasha berri waxaad tihiin hooyooyinka iyo macallimiinta iyo dhakhaatiirta berri inaad waxbarashada wakhti siisaan diini iyo maadiba waa idinku boorinaynaa wareejiye xilka annaguna aan markhaati ka noqono arna haddii lahaydnu marka shukri waxaan leenahay abaalkaaga ilaahay baa gudi kara annaguna waa kaa warhaynana insha allah garabkaagana waa nahay maamulaha cusubna waxaan leeyahay de sidii shukri oo hawsha u wadi jiray inaa u wadaa la rabaa haddii lahaydmo kan ayaa muddo bilooyna xirnaa taasoo la xiriirtay isbeddelka lagu sameeyey maamulka iskuulka